Dalagga bariis barooga ama bariis cadaan waxa uu soo buux dhaafiyaa suuqyada lagu iibiyo ee magaalada Jowhar iyadoona ganacsatada iibisa bariiska ay u sababeeyeen in bariis badan uu sanadkan ka soo go'ay beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe. Bariiskan ayaa ah mid waxtar u leh bulshada marka loo eego qiimaha la iibiyo oo ah mid hoose isla markaana ka tayo wanaagsan kan laga keeno dibadda. Waa kan Cabdulaahi Xasan Shuceeb oo ka waramaya faa'iidooyinka bariiska ka baxa beeraha Jowhar.
wallaahi aad ayuu u fiican yahay bariiskan waxa waaye dadka oo xoo maxaa leh oo bariiska kale oo dalka imaanaayo aad ayuu u aaroon yahay bariis caddaha dadka sokorta qabo aad u anfacaa waa bariis oo dalka ka baxay oo aad u mac wallaahi mala qiyaas kale qofkii cuno waxa waaye bariis kale inuu cuni doono miila ahaa dhanka kale maxamed faarax xasan ayaa dhankiisa reediyo isnaayi magaalada jowhar uga waramay hoos u dhaca ku yimid qiimaha la iibiyo bariiska baarowga bariiska maanta samanaa aadas u jaban yahay siba bishaan wax dhana iskala kulmi bishaan hadda wuxuu joogay lix boqol iyo lixdan lix boqol iyo konton oona hal rawano iska aano bariiskan dalka siinbir horta uu fiican yahay markaan tacbano oo anaga waxaan dareemaynaa barwaaqo marka anaga bariiskii oo oo tacbanan oo geli iyo waxaas aan tacbano wixii oo dhan waynu qaalaayeen bariiskii calaa kii labaatan iyo shan kun aa nala gadayaa marka sidaasaa jirto in bariiskii si oonu taageeri lahay falkeedii iyo waxeedii sax waaye wax soo saarka siimbir anaga waxaan ugu yar ee, tabarta ee, lacagta xaggeeda marka beeraha aan tacbanayno siimbir waxay rabaan sida haddaan galeyda camal gacan xoogaana iskii falinaynaa laakiin ninkan daawo la'aan ma soci karo marka makiinta ay gasho kadibkeeda awalan afartan bilod kadib- afartan biri kadib waxaa ku bilaabanaa daawo daawadiin lacaan kaadliysa haddii bariiskii soo go'ana wixii oo dhan deen gelisna bariiskeeda soo go'ana wax kaa raba ma laha dhibkana hayaa taase baaqa oo jeedinaya waxaan jeclahay in ay nuu kordhiso daawadii iyo iyo wixiisi kula lehen in nula kordhiyaa rabnaa bariiska daa- xanaanintiisa bariiskan loo yaqaano bariis baarooga ama bariis jowharka ayaa waxa uu ka mid yahay dalagyada ka baxa gobolkan Shabeellaha Dhexe